bsmi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo siddeetanaad ee suuratu shucaraa allah waxa uu ihi subxaanah awfu lkayla walaa takunuu min almukhsiriin waxaynu ku soo jiray qisatu nabiy llaahi shucayb calayhi asalaam maca qowmih nebi shucayb qoomkiisa dacwaddii waa u bandhigay waxaan u amray alle inay ka baqaan tabaaraka wa tacaala isagana ay ateecaan waxaanu u sheegay dacwaddaas iyo baaqaa uu khayrka ugu baaqayo wax adduuna in aanu kaga doonayn ee ilaahay uu ajar kaga raadsanayo waxa uu yidhi waanadii qoomkiisa isagoo sii wada awful kayla miisidda oofiya oo dhammaystira oo walaa takuunuu ha ahaanina min almukhsiriina kuwa nuqsaamiya ha ka mid noqonina wasinuu miisaama bilqistaasi ay bilmiisaan miisaankii wax ku miisaama miisaankii almustaqiimi ee toosnaa walaa tabkhasuu ha ka nuqsaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaabahooda xuquuqda ay dadku leeyihiin ha ka duudsiin oo ha ka nuqsaaminina walaa tacthaw hana fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda ha fasahaadinina mufsidiina xaala atiin kuwa wax fasahaadinaya waataquu ka cabsada alladii allaha khalaqakum idin abuuray idinka iyo waljibillata iyo makhluuqaadkii alawaliina ee hore idinka iyo khalqigii idinka horreeyeyba allaha abuuray ka baqa qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa anta adigu waxaad ahaatay uun shucaybow min almusaxariina kuwa la sixray ayuunbaad ka mid tahay wamaa anta adigu maad ahaanin ilaa basharun qof aadamiya mooyaane oo midlunaa annakana la mid ah oon waxba na dheerayn wa in nadunnuka intu waa mukhafafa eh waxaanu kuu malaynaynaa shucaybow la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahay ee fa asqid ku soo rid calaynaa korkayaga ku soo rid kisafan qaybo ama googo min asamaa'i samada ka mid ah had in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay rasuulnimada aad sheegaysaa hadday run tahay wataa samadiiyo qaybo ka mida korkayaga ku soo rid waa canaad iyo madaxadayg qaala waxa uu ku yidhi markaa nebi shucayb rabbii rabbigay ayaa aclamu u cilmi badan bimaa tacmaluuna waxa samaynaysaan ilaahay baa ogo u cilmi badan fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen shucayb faakhadahum dabeed waxa qabtay cadaabu yowmi dullah daruurta maalinkeeda cadaabkeedii baa qabtay maalintii daruurtu hadhaysay cadaabkii daraa ee dhacay kaasaa ku dhacoo qabtay innahu cadaabkaasi kaana wuxuu ahaaday huwa cadaabku cadaaba yowmin maalin cadaabkii ayuu ahaaday yowmkaas oo cadiimin weyn cadaab maalin weyn cadaabkii ayuu ahaaday cadaabkaasi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan la aayah calaamad lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin akharuhum dadka badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbaka rabbigaa lahuwa rabbiga alcasiizu waa allaha haalibka ah alraxiimu ee addoommadiisa u naxariisanaya wa inahu ay wa ina alqur'aana qur'aanku latanziilu rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda soo dejintiisii weeyi waa kuu rabbulcaalamiinku soo dejiyey oo yuu u soo dhiibay nasala waxaa la soo degay bihi ay bilqur'aani qur'aanka alruuxu ruuxdii alamiinu ay ilma'muunu ee la aaminay waa malaku jibriil calayhi salaam ruuxdii lagu aaminee awoodda u lahayd ayaa qur'aanka la soo degtay calaa qalbika qalbigaaga ayaanu kula soo degay nebi muxamedow litakuuna si aad u ahaato min almundiriina kuwa dadka u diga si aad uga mid ahaato bilisaanin afna aad ugu digto afkaasoo carabiyin carabi ah yacnii luqo carabi ah carabigaasoo mubiinin cad oo fasiixa amaba wuxuu kula soo degay qur'aanka malakul jibriil bilisaanin af ama luqo ayuu kula soo degay qur'aanku isagoo ku salaysan luqo luqadaasoo carabiyin carabi loo nisbeeyo af carbeed ah carabigaasoo mubiinin cad oo macaanidiisu ay faahfaahsan yihiin oo yacni wax isdhex gashan oo mugdila aan ahayn wainnahu ay wa ina dikra alqur'aan marka waa calaa xadfi mudaafe wainnahu ay wa ina dikra alqur'aan qur'aanka sheegistiisu la fii zuburi alawaliina ambiyadii hore kutubahooda ayaa uu ku sugnaa dikriga qur'aanku oo wa innahu qur'aanka cayntiisi maaha ilan qur'aankan aynu akhriyayna laftiisu dee towraad iyo injiil kuma oolin laakiin warkiisaa ku yaalay oo waa lagaga sii warramay nebiga iman doona iyo tilmaamaha uu leeyahay iyo qur'aanka lagu soo dejin doono warkiisaa ku yaalay oo waa lagaga sii warramay ee qur'aankan cayntiisa ama laftiisaa ku yaalay macnuhu ma aha sidaa darteed baa mudaaf aynu usoo qadarannaa oo wainahu ay wa ina dikra alqur'aani waana sida jalaalaynka iyo keyrkiiba ay soo qadarayaan wa inahu ay wa ina dikra alqur'aani qur'aanka xuskiisa iyo sheegistiisa la sii sheegay la fii zuburi alawaliina ambiyadii hore kutubahooda ayuu ku sugnaa towraad iyo injiil awalam yakun miyaanu u ahaanin haddaba lahum iyaga gaaladan quraysheed ee inkiraysa rasuulka ee qur'aanka diidan ee sixirka ku tilmaamaysa awalam yakun oo miyaanu u ahaanin lahum iyaga aayatan calaamo lagu cibro qaata miyaanay u ahaanin maxay an yaclamahu qur'aanka inay gartaan oy ogaadaan culamaau banii israa'iila reer banu israa'iil culimadoodii yacni waa kuwoodii wanaagsanaa ee diinta markii dambena qaatay sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo haclaba ibnu saciid oo kale waayo kuwa cilmigooda ku camalfali waaye ee qaadan waaye culimaba maahae waa juhaal waayo qofka caalimkaee cilmigiisa ku camalfali waaye waa kaljaahil marka haddii ishkaal kugu soo aroori lahaa oo kuwo kaloo culimo ayaa inkiraye waxaa lagu odhanayaa kuwaasi culimo saxa ma aha culimada saxda ah waa kuwa caamiliinta ah waana kuwa ka markhaati kacay runta qur'aanka iyo xaqnimadiisa allah waxau yidhi walow nasalnaahu qur'aankani haddaanu ku soo dejin lahayn calaa bacdi alacjamiina kuwa cajamta ah en carabta ahayneen carabiga iyo luqadiisa toona aqoon kuwaa cajamta ah barhkood haddaan qur'aanka ku soo dul dejin lahayn oo faqara'ahu qur'aanka cajamtaasi ay ku akhriyi lahaayeen calayhim korkooda maa kaanuu mabay ahaadeen mu'miniina kuwa rumeeya bihi ay bilqur'aani qur'aanka ay ku akhriyayaan marnaba may rumeeyeen alla waxau idhi kadalik ay mila dalika takdiib beenintaa ay beenin lahaayeen oo kale haddii cajamta qaarkood ay qur'aanka ku akhriyaan beeninta ay beenin lahaayeen oo kale ayaanu salaknaahu takdiibkan iyo beenintan u gelinnay fii quluubi almujrimiina xumafalayaasha qalbiyadooda oo sida jalaaluddiin almaxalli uu tilmaamayo salaknaahu damiirka ku jiraa waxaa loo celinayaa takdiibka laga fahmay aayadda hore maa kaanuu bihi mu'miniin markaa siday yacnii cajamtaasi hadday ku akhriyaanba u beenin lahaayeen ayaa kuwan mujrimiintan waa gaaladan carbeede iyagana beeninta qalbigooda loo geliyey alla waxau idhi laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi ay bilqur'aani qur'aankani rumayn maayaan xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii ilaa ay arkaan cadaabkii alaliima ay ilmu'lima waxanuujinayey oo fayaatiyahum dabeed uu yimaado huwa cadaabku uu yimaado baktatan si kada a ugu yimaado deg deg ah walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn oo fa yaquuluu dabeed ay yidhaahdaan marka cadaabku u yimaado hal naxnu annaku ma ahaanay mundaruuna kuwa loo kaadinayo in yarun dib ma naloogu dhigi alla waxau idhi afa bicadaabinaa oo ma cadaabkayaga ayaa yastacjiluuna ay degdegsanayaan afara'ayta bal ka waran in matacnaahum haddaannu u raaxayno siniina sannado fara badan haddaannu u raaxayno bal ka warrama uma jaa'ahum dabeedu u yimaado maakii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loogu goodiyo oo cadaabkii u yimaado maa aqhnaa muxuu ka deeqayaa ama uu ka tarayaa canhum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yumatacuuna kuwa loogu raaxeeyo bal hadda ka waran haddii sannado fara badan inta loo raaxeeyo ifkiiyo adduunyada loo daayo oo weliba si walba ay ugu raaxaystaan haddana gunta iyo gebagabada cadaabkii loogu goodiye uu ku dhaco wax alla waxay raaxo soo mareen muxuu u taray dee waxba weeyi waa marka maada istifaamiye laga dhigo haddii naafiye laga dhigana maa aqhnaa kama deeqin oo kama tarin canhum iyaga xaggooda maakii kaanu ay ahaayeen yumatacuuna kuwa loogu raaxeeyo wax alla waxay raaxo soo mareen waxba umay tarin oo may anficin alla waxau idhi wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qarya magaalo ay min ahli qarya oo waa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli maxalkaa la cabiray ciddii deganaa baana loo jeedaa iyagaa la halaagay oo cadaabka mutay ee maaha gidaarada marka wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin ay min ahli qarya dad qaryo ama magaalo ku nool maanaan halaagin ilaa lahaa xaal uu sugnaaday mooyaane mundiruuna kuwa u diga yacni ilaa aanu rusul u diro cidna iskama halaagna baa alla yidhi subxaanah maxaa mundiriinta loogu dirayaa dikraa ay liajli dikraa waanin lagu waaninaya darteed ay cidatan lahum wamaa kunnaa manaanaan ahaanin baa alla uu yidhi daalimiina kuwa dulmiyaya oo ka gardaran ay fii ihlaakihim bacda indaarihim markaannu dadkaa u dignay dabadeed halaagaannu halaagnay alla ilaahay kagama gardarin oo dulmi ma ahae waa daw gar loogu leeyahay alla waxau idhi wamaa tanazalat lama soo degin bihi ay bilqur'aani qur'aanka lama soo degin ashayaaiinu shayaaiini lamay soo degin oo qur'aanku mid shayaadiini la soo degtoy keentay ma ahaanin wamaa tanazalat lamay soo daadegin bihi ay bilqur'aani qur'aanka ama waxyiga ashayaaiinu shayaadiini lamay soo degin ee cidda la soo degtay waa aruuxu lamiin nazla bihi aruuxu lamiin wamaa yenbaqii umana habboona huwa tanazulkaa oo inay qur-aan la soo degaan umaba habboona lahum iyaga shayaadiinta wamaa yastatiicuuna mana karayaan uma habboono inay la soo degaan mana awoodaanba innahum iyagu shayaadiintu cani samci maqalka ay waxyiga ambiyada loo waxyoonayo ee malaa'igta loogu soo dhiiba ay maqlayaan ama ay dhagaysanayaan lamacsuuluuna kuwa laga fogeeyo oo laga durkiyey weeyi oo cani samci ay can samaaci maa yuuxaa bihi lilambiyaa yacni malaa'igtu ambiyada waxyiga ay u soo gudbinaysee alla ugu dhiibay inay dhagaystaan oo intay wax ka qaadaan dabeed ay khaldaan waa laga fogeeyey oo u soo dhowaan maayaan alla waxau idhi falaa tadcuu ha caabudin nebi maxamedow maca allaah ilaahay la jirkiisa ha caabudin ilaahan macbuud macbuudkaasoo aakhare kale oo fa takuuna dabeed aad ahaato haddaad caabuddo ilaahay kayrkii min almucadabiina kuwa la cadaabay aad ka mid noqoto macnaha si aan laguu cadaabin ilaahay kayrkii ha caabudin ee rabbi u badhaxtir cibaadada wa andir u dig nebi muxamedow cashiirataka xigtadaada u dig xigtadaadii alaqrabiina ee kuugu xigtee kuugu dhoweyd wakfid una raarici oo u dabci janaaxaka garabkaaga liman axadka ittabacaka ku raaca oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida garabkaagana u dabci oo u dabacsanow fa in casawka hadday haddaba ku caasiyaan oo dariiqaaga ay diidaan faqul waxaad ku tidhaahdaa innii anigu bari-un waxaan beri ka ahay mimaa kii tacmaluuna aada samaynaysaan wa tawakkal tala saarana cala alcasiisi ilaaha qaalibkee adagee awoodda badan rabbigaa tala saaroo amarkaaga u dhiibo allaha alraxiimi ee naxariista badan ee addoommadiisa u naxariisanaya alladii allaha raxiimka ahoo yaraaka ku arkaya nebi moxamedow xiina taquumu xilliga aad salaada u kacayso adoo keligaa ah iyo wa taqallubaka gedgadoonkaaga fi saajidiina maca asaajidiina ay ilmusalliin kuwa tukanaya macooda aad la gedgadoomayso ay tusallii maca almusalliin oo xilliga salaada jamaacada aad muslimiinta la tukanayso innahu alle huwa alle assamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu ee cilmiga badan hal unabbi'ukum ma idinka warramaaba alla uu yidhi calaa man cidda tanazalu ay ku soo daadegto ashayaatiinu shayaadiintu cidda korkooda ay ku soo degto ma idinka warramaa tanazalu way ku soo degtaa hiya shayaadiintu calaa kulli affaakin been badane dhammaantii korkiisay ku soo degtaa been badanahaasoo ahiimin dembi badana ah yulquuna way ridayaan waa beenaalayaasha dembiilayaasha ah oo mufrad buu ahaa afaak iyo ahiim e yulquuna maxaa loo jamciyey macnaha ayaa ay jamac ka yihiin oo kullidaa cumuum faa'iideynaysa waayo kulli afaak waa been badane dhammaantii ahiim dembi badane kulligii kulliguna dee waa cumuum marka maadaama cid kasta oo been badanaa oo dembi badanaa oo sifadaa ku sifaysan uu ku dhacaayo lafdigu mufrad ba ha noqdee macnaha ayuu jamc ka yahay marka yulquuna xagga macnaha la ictibaariyey yulquuna kuwa afaakiinta ah ee beenbadanayaasha iyo dembiilayaasha ahi yulquuna way ridayaan oo waa raaricinayaan assamca maqalka oo yay u dheg raaricinayaan ama maqalka u ridayaan oo ay dhegaysanayaan dee ila shayaaiin shayaadiinta u waxyoonaysa ee beenta dhagahooda ku soo tuuraysa kuwaasay maqalka u ridayaan oo macnaha u dhag raaricinayaan wa agtaruhum badidooduna kaadibuuna waa beenalayaal oo been weeyaan waxay sheegayaan waashucaraa'u shucaradiina yatabicuhum waxa raacaya algaawuuna kuwa hallaabay ee lumay oo shucaraa waa jamcu shaaciro waa dadkii gabyaaga ahaa ee gebyi jiray waxa raacaya kuwa hallaabay alam tara miyaanad arag nebi allow amase aanad ogeyn annahum shucaradu fii kulli waadin inay tog kasta dhexdiisa yahiimuuna ku wareerayaan tog kasta inay ku dhex wareerayaan miyaanad ogeyn oonad arkayn iyo wa annahum iyagu yaquuluuna inay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynayn ila aladiina kuwii mooyaane oo kuwaasun baan sifadan lahayn oo iyagu toosan ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey oo wadakaruu llaha ilaahayna xusay kahiiraa ay dikran kahiiraa xus fara badan oo wantasaruu gargaarna helay ama gargaarsaday min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeed iyaguna gargaarka helay oo gargaarsaday wasayaclamu waxay ogaan doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay aya munqalabin noqodkeebay yanqalibuuna ay noqonayaan ay aya marjicin yarjicuun waa goodi iyo waciid adag dalamadu waa ogaan doonaan halkay u noqonayaan iyo waxa heli doona weeyaan markaas fii haadihi alaayaat waxaynu weli ku dhex jiraa tatimatu qisati nabiy llaahi shucayb calayhi salaam maca qowmih waa qisadii nebi shucayb iyo qoomkiisa dhex martay oo shucayb markii qoomkiisa uu amray towxiidka iyo toosnaanta ayaa waxa uu ka waaninayaa munkar iyo xumaan ay dadka kale kaga duwanaayeen waayo ambiyada sida caadada waa dacwadoodana lagu yaqaano dacwaddoodu waxay ka bilaabantaa towxiidka oo nebi kastaa wuxuu ugu soo halqabsadaa qoomkiisa yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruh towxiidka marka laga saxo ee towxiidkii loo sheego kadib ayaa wixii kale munkaraad ee dhaqan xumo ama dhibaato dhexdooda dhacda laga wacyigeliyaa oo laga waaniyaa marka iminka markuu taqwadii iyo towxiidkii iyo dacwaddii asalka ahayd u soo bandhigay ayaa waxa uu ka waaninayaa cudurkan iyaga u gaarka ahaa oo ahaa inay miisaanka iyo miisidaba nuqsaamiyaan marka waa arrin xagga xoolaha iyo dhaqaalaha dee xidhiidh la lahayd oo dabeecad xun ayay lahaayeen oo ah in dadka markay wax ka soo miisanayaanna ay wafaystaan oo xaqooda iyo miiskooda ay dhammaystirtaan marka ay iyagu dadka u miisayaanna ay duudsiyaan oo ka nuqsaamiyaan oo waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa qofku laba galaan buu lahaayo dee kawaafigee dhammayska ana isagaa ku soo miisanaya kan kale la nuqsaamiyey ama waxa weeyaan wax laga gooyeyna dadka ayay ugu miisayaan iyagoo uga dhigaya inuu dhammaystiran yahay isagoo kala dhiman alkayl markaa waa beeggii ama halbeeggii oo waa weelkii ama galaankii wax lagu miisayay kaylku miisaankuna dee waa kafadii iyo miisaankii garaamada iyo kiilooga iyo wax lamida lagu miisaamayey markaa waxa uu amray qoomkiisa hadday weel wax ku miisanayaan iyo hadday miisaankaa iyo kafaddaa garaamada iyo kiilooyada ka kooban ay wax ku miisaamayaanba labada kuu noqdaba inay wafeeyaan oo dadka u dhammaystiraan oonay ka dhimin oo waxa uu ku yidhi awfulkayla walaa takuunuu min almukhsiriin wazinuu bilqistaasi almustaqiim amarkaasuu siiyey markii uu kala hadlay miisaanka xisiga inoo muuqdaynu arkayno oo ah dee markaad galaan wax ku miisayso ama kafaddaa aad kiilooga ku miisaamayso iyo yacni kafadda aad miisaanka u saarayso labada kii u noqdaba kaa muuqda oo miisidda iyo miisaanka ah markuu yidhi u dhammaystira ayaa wuxuu kaluu ku waaniyey miisaanka macnawiga ee qarsoon in la arkayna kaana inaanay nuqsaamin ee dadka ay u dhammaystiraan miisaanka macnawigii waxa weeye dadka xuquuqdooda inaan la duudsiin nin walbana wuxuu kaa mudan yahay lagula mucaamaloodo qof walbana halkiisa la dhigo oon la dhaafin oo xaqu lahaana aan hoos looga dhigin ku aan u gaadhinna kor aan looga qaadin laakiin anzilu naasa manaazilahu ruux walba halkiisa in la dhigo xaqa uu leeyahayna loo daayo in laga duudsiin noocuu doona ha noqdo waayo dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala ma simin oo nicamta uu ku galladaystay dadku waa ku kala gedisan yihiin oo hadday cilmi noqoto iyo hadday caqli noqoto iyo hadday cuud noqoto iyo hadday carruur noqoto iyo hadday nooc kale noqotaba ilaahay nicamkuu addoommadiisa u qaybiyey waa ku kala duwan yihiinoo ninba meel baa la dhigay sidoo kale manaasija manaasisha iyo maqaamaadka ay dadku kala gaadheenna hadday madaxtinimo tahay iyo hadday mansib kala tahayba diin iyo duunyaba dee dadku waa ku kala duwan yihiin markaa qofna haddaad cirka geyso midna aada dhulka ku dhufato dee waxa weeyaan cadaalad iyo istiqaamo ma aha marka walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum xuquuqihii kaloo dhan baa soo gelaya ma aha un galaankan iyo miisaankan wax lagu miisaamaye waxa weeyaan wax kastood qaadanayso iyo xukum kastood ridayso iyo tallaabo kastood ku tallaabsanayso miisaanka cadaaladda saar oo qofka hana dulmiin wax aanu lahaynna ha siin shay walba halkiisa dhig dadka qaarkood waxaad arkaysaa qof buu jeclaanayaa si khayru xada markaasuu cirka geenaya acla alcilliyiin maalinta dambe isku dhacayaana markaasuu asfala saafiliin halka ugu hoosaysa odhanaya ma isagaa jiraba oo qofku waa qofkii uune ma jacaylkaaga iyo raalli ahaanshahaaga iyo nacaybshahaaga ayaad ku miisaamaysaa qofka waxaad ku qiimaynayso wa caynu ridaa can kulli caybin kaliilatun kamaa ana cayna sukti tubdi lmasaawiya waxaa laga yaabaa ishaadu marka qofka raallida ka tahay xumihiisuba kuu muuqan maayo mar alla markaad yaro qoonsateed isjiidhaanna wax jira iyo waxaan jirinba waad u miisaysaa laakiin de waa cadaalad daro marka yacni qofka muslimkee diintiisa dhowranaya dee waxa uu ku sugnaanayaa cadaalad iyo insaaf oo anzilu nnaasa manaazilahu yacni waxa weeyaan waxaan waxaan maqlay mar sheekh mashaayikhda laba ninoo ka mid ah ayaa dee waxbaa dhex maray waayo mashaayikhdiiyo culimmadu waa bashar sida dadku isku jiidhaan unbay isku jiidhaan sheekhi uu shalay lahaa waa callaama ayuu maalintii dambe yidhi waa jaahilo arbiciinka ma akhriyi karo qofku ma ma qof caalim ahaaba hoos usoo noqdo noqday jaahil aan arbiciin akhriyi karayn de waxaad garanaysaa naftuunba ka xoog roonaato dulmigii iyo jahliguunba yani dulmigii uu qofkan dulmihii unba heerkaa la gaadhay qofka waad iskhilaafi kartaa laakiin mansiladiisa ha duudsiin isagoo ku khilaafsan ayuu caalim noqon karaa adiga kaa cilmi badan marka yacni khilaafaadka dadka dhexdooda dhacaya qofka waa inaanu ku xambaarin qofkani wuxuu ahaa inuu ka qaaduu duudsiyo jacaylka uu qof jeclaadayna waa inaanu ku xambaarin dee cirka inuu geeyo sideedabana ictidaalka iyo dhexdhexaadka haddaan lagu dadaalin qofku kolba wuu gebidhacayaa dhinacuunbuu dhacayaa oo had iyo jeer guluwiga iyo talaxtagu ama ammaanta ha noqote ama ceebaynta iyo cayda ha noqotee iyo jarxigae mar walba quluwigu waa madmuum waayo marka horeed jeceshahayna waxbaha ku talax tegin halkiisa uun dhig ha dhaafinin haddaad u miista sifo u leeyiya tu aan u lahaynba dee waa quluwi iyada lafteedu markaa markaad raallida ka teed jeceshahay ha ku talax tegin marka aad isjiidhaan ha ku talax tegin oo wuxuu leeyahay waxaan u lahaynba ha u buuxininoo ha ugu miisa marka calaa kullin walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum dadka xuquuqdooda ha ka duudsiina jalaaludiin almaxalli wuxuu ku fasiraya oo odhanayaa ay laa tanqusuuhu min xaqihim shay-a diin iyo dunyaba way soo gelaysa dadka xaqooda ha ka duudsiina oo ha ka nuqsaaminina diin hadduu ku dheer yahayna ha duudsiina halkiisa u daa dunyo hadduu ku dheer yahayna halkiisa u daa dabadeed allah subxaanahu wa tacaala waxau yihi walaa tacthaw fi lardi mufsidiin arlada dhexdeedana ha fasahaadinina arladu waxay ku islaaxdaa waa biaacati waddiin waa diinta iyo aacada walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilahay waxau yihi arlada intii lagu hagaajiyey towxiidka iyo rususha iyo dacwadda xaqa a dabadeed ha ku fasahaadinina shirki iyo xumaan marka arladu waxay ku islaaxday rususha markii lasoo diray ee kutubta lagu soo dejiyey towxiidka iyo xaqa ayay arladu ku hagaagtay shirkiga iyo gaalnimada iyo xumaantuna arlada way fool xumaynaysaa dabeed alla waxau yihi waataquu aladii khalaqakum waljibillata alawaliin ilaahii idinka iyo khalqigii horeba idin abuurayna ka baqa oo wuxuu idin faray yeela wuxuu idiin diidayna ka taga dabadeed ilaahay waxa uu tilmaamay oo aayaadkan inooga warramay markuu intaa ku yidhi shucayb inay edebdarradii lagu yaqaanay aqwaamta ambiyadooda ka hor yimaada inay edebdarradii ula yimaadeen oo ay kala hor yimaadeen oo may odhan samicnaa wa atacnaaye horta waxay yidhahdeen innamaa anta min almusaxariin shucaybow kuwa la sixruun baad ka mid tao waad sixran tahay oo ma hagaagsanid waxaa hadalkan kaa keenayaaba caadi baanad ahay wamaa anta ilaa basharun milunaa wa in nadunnuka la min alkaadibiin waxay yidhaahdeen qof annaka nala midunbaa tahy maxaadna dheerta weliba waxaanu kuu malaynaynaa nin been sheegayoon run sheegay canaadkii iyo waxa weeyaan madaxadaygoodii markuu xaddhaafay waxay ku yidhaahdeen faasqit calaynaa kisafan min alsamaa'i in kunta min alsaadiqiina waxay yidhaahdeen shucaybow run haddaad sheegayso bal hadda samada qaybo ka mida korkayaga ku soo rid hadday kaa run tahay rasuulnimadu ilaahay tabaaraka wa tacaala meelo kale ayuu ku tilmaamay madaxadayga iyo canaadka gaaladu wax walba haddii loo sameeyo sinaba inaanay u rumeeyeen wa alla waxau yihi walow fataxnaa calayhim baaban min alsamaa fadalluu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmun masxuuruun haddii samada inta albaaba looga furo ay ahaadaan kuwo fananaya oo koraya samada iyagoo arkaya inta loo ballaqo albaabadeeda waxay odhan lahaayeenuun indhahaana laga daboolay maanakaa wax aragna waanu sixrannahe waa haddii samada albaaba looga furo iyagoo arkaya marka waa canaad iyo madaxadayg waxa weeyaan marnaba aanay ka soo noqonayn waxaa kaloo alla uu yidhi wamaa tuqni alaayaatu wannudur can qowmin laa yu'minuun oo maxay aayaadka iyo digayaashu waa rusushii loo diraye maxay ka tarayaan dadaan rumaynayn marba hadday beeniyeen aayad kastoo u timaadaa dee maxay u tari waxba u tari mayso reecaad markii roobka fadka iyo daruuruhu ay soo kaceen maxay yidhaahdeen waa roob nagu da'aya falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumtiruna fadkii roobkee soo kacay oo roob oo kale u eg iyo daruurihii waaweynaa markay arkeen oo weliba togagoodii iyo beerahoodii ku soo beegan ayay yidhahdeen fadkaa ma arkaysaan iyo daruuraha waa naloo roobaynayaa waa roob waxaa lagu yidhi bal huwa ma istacjaltum bih iska dhaaf inuu roob noqdee waa cadaabkaad degdegsanayseen riixun fiiha cadaabun aliim waa dabayl cadaab daran oo xanuun kulul uu ku jiro waxaa kaloo alla uu yidhi wain yarow kulla aayatin la yuuminuu biha aayad kasta hadday arkaan mucjiso kasta haddii loo keeno rumayn maayaane gaalnimadaasay ku baxayaan dabeed waxa uu ku yidhi shucayb markay hadalkaa ula yimaadeen canaadkiiyo madaxadaygu ka muuqdo samada nagu soo yacni annaka nagu soo rid qaala rabbii aclamu bimaa tacmaluun wuxuu yidhi rabbigaybaa u ogaal badan xumaantaa samaynaysaan iyo dhaqankiinna fakadabuuh waa beeniyeen oo may rumayn fa akhadahum cadaabu yowmi adulla dabeed waxaa qabtay maalintii daruurta ay hadhaysay cadaabkii daraaye ku dhacay ayaa qabtay oo waxa weeyaan lagu ciqaabay nimankan waxa weeyaan qowmu shucayb waxaa lagu sheegay ilaa saddex nooc oo cadaabo kala duduwan mar waxaa lagu tilmaamay cadaabu yowmi dullati oo waa kan suuratu shucaraa yacni daruurta yoomkeeda cadaabkeediibaa qabtay mar waxaa lagu sheegay qayle in lagu cadaabay oo wa akhada aladiina dalamuu sayxatu fa asbaxuu fii diyaarihim jaasimiin kuwii dulmiga falay ee qowmu shucayb qayle ayaa qabatoo lagu halaagay dabeed waxay noqdeen guryahooda dhexdeedii kuwo waxa weeyaan jilbaha u daatoo kuududa oo ciqaab iyo cadaabkaas ayaa ku dhacay marna waxaa lagu tilmaamay arladu inay la ruxantoo lagu gilgilay oo fa akhadathum alrajfa fa asbaxuu fii daarihim jaasimiin gilgilashadiibaa qabatoo dhulka ayaa lagu ruxoo lagu gilgilay markaasay guryaha dhexdooda ku baktiyeen iyagoo kuududoo jilbaha u daatay ibnu kaiir waxa uu odhanayaa calayhi raxmatullahi fii tafsiirih wuxuu odhanayaa saddexda noocee cadaabkaba iyaga ayuunbuu ku dhacay oo saddexda noocba waa loo cadaabay qowman kala duwan maahe waa qowmu shucaybuunoo saddexda noocba waxaa loogu cadaabay un xasaba maa yunaasibuhum oo marba wixii ku habboonaabaa lagu halaago oo cadaab uu ku qabtay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam dee siyaabo kala duwan oo jees jees iyo hanjabaad iyo hadidaad bay kula dhaqmayeen marka ay dembi sameeyaanba dembigay sameeyeen cadaab u qalmo oo ku habboon ayaa lagu qabanayay culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waa kala duwan yihiin oo cadaabu yowmi dulla asxaabul ayka ayaa lagu halaagay sayxada iyo rajfadana waa qoladii kale asxaabu madyan oo culimmada leh asxaabu madyan iyo asxaabul ayka labay kala ahaayeen oo nebigu waxa uu ka tirsanaa asxaabu madyan laakiin asxaabul ayka kamuu tirsanayn oo dee id qaala lahum shucaybun waatii la yidhi akhuuhum lama odhan marka qoladan asxaabul aykana waa kuwa cadaabu yowmu dulla uu qabtay kuwa ree madyanna waa kuwii sayxadu ay qabatay culimmada qaarna sidaasay yidhaahdeen laakiin qowlka raajixa waxa weeye inay isku mid yihiine saddexda noocba in loo cadaabay oo si walba cuquubad iyo cadaabka uu u qabtay nimankaas ilaahay markuu cuquubadaa nimankaa ku dhacday tilmaamay ayaa alla waxa u ihi inna fii dalika la aayatan wamaa kaana aktaruhum mu'miniin wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu alraxiim arrintaas iyo dhacdadaas qisadaa qowmu shucayb waxaa ku sugan calaamad weyn oo lagu cibro qaato dadka bedidooduna rumayn maayaan rabbigaana waa allaha khaalibkaee addoommadiisa u naxariista dabadeed rabbi waxa uu tilmaamay alqur'aanu alkariim wa masdaruhu wa mowqifu lmushrikiina minhu qur'aankaa sharafta badan masderkiisa iyo cidda keentiya halka uu ka yimid iyo cidda soo dejisay iyo gaaladu mowqifka ay ka qaateen allah waxau ihi markaa wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi aruuxu lamiinu calaa qalbik litakuuna min almundiriin allah waxa uu tilmaamay qur'aanku inuu yahay rabbulcaalamiinku miduu soo dejiyey waa kalaamkiisii waana hadalkii rabbi jalla jalaalu waxaa la soo degoo loo soo dhiibay ruuxdii la aaminay ee awoodda iyo quwadaba u lahayd inay soo qaaddo wax walbana ka ilaaliso waa malakuljibriil waxaanu kula soo degay calaa qalbik nebi maxamedow qalbigaaga qalbiga qur-aanka waxaa loogu doortay waa afdalu maa filjasad waa xubinta ugu mudan xubnaha jidhkaagu uu ka kooban yahi sidaa darteed nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb xadiidu nucmaan ibni bashiir xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa jidhka waxaa ku jira cad yar oo hiliba gobol yar waa xubin yar ama waslad yar waa mudqo waxaa loo yidhi waa qadra maa yumdaq waa inta la calaliyo ee gowska mar la dhiga ama afka la geliyo yacnii cad yar oo intaa leeg baa jidhka ku sugan oo hadduu hagaagana jidhku kulligii uu wada hagaagayo hadduu xumaadana kulli jidhku wada kharaabayo waa qalbiga marka qalbigu waa hogaanka jidhka hadduu isagu hagaagana waa la wada hagaagayaa jidhka oo dhan hadduu xumaadana jidhkao dhan waa wada kharaabaya waana halka alla uu eegayo u taalacanayo ee waxa ku jira ee aad qalbiga ku qaaddo waa waxaad ku abaal iyo derajo mudanayso maqaamka iyo meesha aad ilaahay agtiisa ka gelaysaana waxa uu ku salaysan yahay hadba qalbigaaga waxaad ku qaadee ku jira oo in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay tabaaraka wa tacaala eegi maayo qaabkiinna iyo suwarkiinna iyo quruxdiinna iyo hantidiinna iyo xoolihiinna iyo xooggiinna ha yeeshee wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo waxaa qabanaysaan iyo camalkiinna marka qalbigaaga waxa ku jira ayuu alla taalacanaya dee wejigaba sidaad kolba u masaxa seed u hagaajina seed leedahay dadku yahay waxaan kugu arkin halka ilaahay eegayana u nadiifiyo u daahiriyo yaanu ilaahay ku arkin waxaan u raalli ka ahay litakuuna min almundiriina bilisaanin carabiyin mubiin waxaa lagu cileeyey tansiilka qur'aanka si nebigu uu dadka ugu digo qur'aankana u gaadhsiiyo luqada carbeed ee cad ee fasiixa ah ku yimid ilaahay waxa uu tilmaamay qur'aanka runnimadiisa waxyaabaha adilada u ah waxaa ka mid ah inuu kutubihii hore ambiyadii hore lagu soo dejiyey uu ku yaalay oo macnaha looma jeedo qur'aanka laftiisa ku yaalaye waa lagu soo hadal qaado horaa loo sii sheegay nebiga iman doona iyo qur'aan in lagu soo dejin doono warkiisu waa horreeyey oo wax cusub ma aha markaase alla uu yidhi awalam yakun lahum aayatan an yaclamahu culamaau banii israa'iil nimankan quraysheed ee ree maka ee loogu taag laayahay toosnaada oo qur'aanka qaata rasuulkana raaca miyaanay cibro wax lagu qaatoo lagu waantoobo ugu filayn inay og yihiin oo ay garteen oy ka markhaati kaceen qur-aanka xaqnimadiisa culimmadii reer banu israa'iil culimmaduna iskuma jiraane waa kuwoodii wanaagsanaa ee raacay xaqa ee rumeeyey sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo raggii la midka ahaa yacnii waxaa la leeyahay taasaa cibro ugu filan ay ku wax qaataan oo ay ku aqoonsadaan xaqnimada qur-aanka dee kuwii kitaabka hore loo siiyey hore ahlu kitaabka u ahaa oo nimankii yahuudeed ee hore kitaabka u haystay kuwoodii dee rumeeye hagaagay way ka markhaati kaceen qur-aanka waayo waxay yaqaaneen sifaatka nebi moxamed dee sifaatkaasi towraad bay ku yaalleen oo towraad baa lagaga sii warramay alla waxau yihi walow nazalnaahu calaa bacdi alacjamiina faqara'ahu calayhi ma kaanuu bihi mu'miniin kadalika salaknaahu fii quluubi almujrimiin laa yuuminuuna bihi xataa yarawu alcadaab alaliim ilaahay waxa uu tilmaamay mowqifka liitee xun ee ay ka qaateen gaaladu qur-aankii inay qaataan mowqifka ay ka qaateen iyo siday u diideen ee loogu taag waayey oo alla waxau yidhi qur-aankan aanu nebi muxamed oo carabi ah oon cajam ahayn lagu soo dejiyey haddii kuwa cajamta ah barh ka mid a lagu soo dul dejin lahaa oo cajamtu ay qur-aanka dabeed ku akhriyi lahaayeen marnaba may rumeeyeen anafatan wa takabura iyagoo ka santaagaya oo ka kibrayoo leh macajan baa wax noo sheegi alla waxau ihi kadalika salaknaahu fii quluubi almujrimiina sidaa haddii cajam ay ku dul akhriday ay u beenin lahaayeen beenintaa lafteedun baanu quluubtooda gelinnay oo nebi moxamed oo carabiyo yaqaaneen oo iyaga ka mid ahaa oy intii aan loo waxyoon u yaqaaneen assaadiqu alamiin runbadanihii aaminka ahaa nebi moxamedna markuu qur-aanka ula yimid sidaasunbay u beeniyeenoo beenintaasunba qalbigooda la geliyey oo sidaas ayaa yacni waxa weeyaan dee hanuun la'aanta iyo habowga iyo halaagga loogu qoro loogu qadaray laa yuuminuuna bihi xataa yaraw alcadaab alaliim waxaa qaayo looga dhigay yacni ilaa ay cadaabka arkaan oo dee hadday cadaabka indhaha saaraan waa suuragal inay rumeeyaan laakiin xilligaa iimaan waxba u tari maayo anficina maayo marka xataadu waa qaayo oo ilaa ay cadaabka arkaan rumayn maayaan xilligaana rumayna anfici mayso waxna u tari mayso ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay siday cadaabka u degdegsanayaan oo waxau idhi afa bicadaabina yastacjiluun ma cadaabka iyagay degdegsanayaan waa dhaqan gaalada lagu yaqaano inay cadaabka degdegsadaan oo waxa weeyaan aayaadka kaleba siduu rabbi ugu tilmaamay wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab gaaladii quraysheed nebi moxamed markuu towxiidka u keenay ee cadaab iyo cuquubo iyo bacsi dambe inuu jiro uu sheegay waxay yidhaahdeen annaku qeybtaanu cadaabka ku leenahay hadda noo soo dedeji dib ha noogu dhigi waid qaalu allaahumma in kaana haada huwa alxaqa min cindik faamtir calayna xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim waxay yidhaahdeen allahayow kaa uu maxamed noogu yeedhayaa xaq adiga kaa yimid hadduu yahay hadda dhagaxaan cadaaba oo naara samada nagaga soo daadi ama cadaab daran noo keen imaamu shinqiidi adwaa-ulbayaanka wuxuu ka odhanayaa aayaddaa markuu fasiraayo aayaddaasi waxay daliil u tahay gaaladii ree maka jaahilnimo iyo axmaqnimo halkay ka gaadheen meel sare inay ahayd waayo caqlixumadooda iyo maangaabnimadooda may odhan allahayow hadduu xaq yahay fahdinaa lahu nagu hanooni may odhan ilan sidaasaa u roonayde laakiin waxay yidhaahdeen hadduu xaq yahay cadaab deg dega nagu soo deji axmaqnimadooda iyo jaahilnimadooda heerkay ka gaadheen ayay taasi tilmaamaysa dabeed alla waxau idhi subxaanah afara'ayta in matacnaahum siniina uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun ma aqnaa canhu maa kaanuu yumatacuun bal ka warran nebi moxamedow haddii waxa weeyaan muddo badan aanu u raaxaynoy in badan adduunyada joogaan dabadeed ugu dambaynta wixii loogu goodiye u yimaado cadaab iyo cuquubo ah dee raaxaday adduunye ku soo mareen maxay u tartay waxba u tari mayso cadaabna ka celin mayso dabeed alla wuxuu tilmaamay inaanu ummad umamka ka mida weligii halaagin ilaa horta rusul loo diro xujada lagu oogo ilaa horta xaqa uu gaadho waayo dee waxa weeyaan xujadu inay qofka gaadho ayaa shardi u ah qof aan xujaba gaadhin dee la cadaabi maayo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula waa in xujadu ku ooganto marka alla waxa uu yihi ummad maanaan halaagin ilaa iyagoo kuwo u diga ay u sugnaadeen oo rusushii ay u tagtay waa ay iyagu beeniyeen mooyaane wamaa kunaa aalimiin yani wamaa kunaa aalimiin ay fii ihlaakihim bacda indaarihim markaanu u dignay dabadeed halaagaanu halaagnay kagama gardarin ee waa gar iyo xaq lagu leeyahay dabeed ilaahay qur'aanka ayuu ka difaacay shayaadiini inaanay raad iyo wax shuqula ku lahayn oo wamaa tanazalat bihi shayaaiinu wamaa yanbaqii lahum wamaa yastaiicuun inahum can isamci lamaczuuluun alla waxau ihi qur'aankani mid shayaadiini la soo degtay ma aha umana habboona mana awoodi karaan waayo maqalkaba waa laga fogeeyey oo waxyiga marka malaa'igta loo soo dhiibay ambiyada u keenayaan waxyigaa ambiyada loo waxyoonaya maqalkiisa inay maqlaan oo dhegaystaan si ay wax ugu khaldaan waa laga fogeeyey macnaha waxaa loo jeedaa dee waxyigaa marka loo soo dhiibo suurtagal uma aha intay wax dhegadhegeeyaan inay waxyigii wax ka bedelaan marka ambiyada loo waxyoonayo laakiin marka loo waxyoodo kadib ee waxyigu halkuu ilaahay ugu talagalay uu gaadho ambiyada ah dee ambiyadu waxyigii markay akhriyayaan way dhegaysan karaan jin iyo insiba gaal iyo muslimba cid alla ciddii dhegtooda uu ku soo dhaco dee way maqli karaan waxna kama bedeli karaan laakiin ka laga dheereeyeenay u dhoweyn ee laga fogeynaya waxa weeye dee markaa ambiyada loo waxyoonayo waxyigaas maqalkiisa iyo inay wax ka bedelaanba waa laga dheereeyo oo waa laga fogeeyo waxa weeyaan u soo dhowaan maayaan dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigiisa moxamed ayuu dardaarana siiyey iyo wasaaya dhaxalgal ah oo alla waxau ihi falaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin nebigaa la amrayaa inuu cibaadada ilaahay u badhax tiro oo cid kale aanu la wadaajin si aan loo cadaabin waa la og yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marnaba inaanu shirki ku dhacayn laakiin cidda loogu quusgoynayo ee amarku ku socdaa waa innaga innaka ayaa waxa weeyaan cidda loo jeedaa ay tahay oo dee nebigu sala allahu calayhi wasalam maadaama hogaankii ummadda uu yahay amar iyo nahyiba isagaa loo soo marinaya ummadduna ay kaga dayanaysaa oo ay ku raacaysaa markii amarkaa towxiidka la siiyey ee lagu amray inuu shirki ka fogaado towxiidkana uu ku toosnaado si aan cadaab ugu dhicin ilan shirkiga cadaab baa lagu mudanayaa towxiidkana janno ayaa alla wuxuu amray inuu dacwadda ku qumo isagoo ka bilaabaya xigtadiisa oo alla waxau ihi wa andir cashiirataka alaqrabiin xigtadaada haddaba kuugu dhow u dig oo xaqa gaadhsii oo iyaga ka bilow marka qofka daaciga iyo caalimku cidda u xigtay inuu dacwadda ka bilaabo waa waajibka u horreeye saaran oo ummadoo dhan iyadoo xilkaa saaran yahay ayaa haddana qofka qofku kaaga dhow yahay wuu kaaga xil badan yahay waanu kaaga xaq badan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam amarkaa la siiye waa fuliyey oo xadiidka saxiixa abu hureyra uu warinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam quraysh intuu isugu yeedhay ayaa jilibjilib iyo reerreeriye qof qofba uu ugu qayliyo ugu dhawaaqay isagoo diinta u bandhigaya oo waxau ihi yaa macshara qurayshin ishtarow anfusakum min allah laa uqni cankum min allaahi shay-a quraysheey lafihiinna ilaahay ka iibsada kaga iibsada bilcamali biliimaani waalcamali asaalix inaad rumaysaan oo camal wanaagsan samaysaan waayo anuu ilaahay xaggiisa waxba idinka tari maayo ninka maanta camal fali waaya berriyuu igu talagelin waxba u qaban maayo yaa banii cabdi manaaf ishtaruu anfusakum min allah laa uqni cankum min allaahi shay-a war hooye reer bani cabdi manaafow nafihiinna ilaahay ka iibsada anuu ilaahay xaggiisa waxba idinka tari maayo ha igu talagelina yaa cabbaas ibni cabdilmualib waa adeerkiiya cabbaas ibnu cabdilmualibow laa uqni canka min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo camal fal yaa safiyata camata rasuuliillaah safiyaay rasuulka eddadii weeyi laa uqni canki min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo ha igu talageli يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فاضموي إن النبي محمدي أنو إلهي حقي سوحبك أغتري ما يهي قلت لقلين ما أنت وحن قعنتك هيا حولها هداد دونتو إويديسو وحن هيا وانكو سين لكن آخرها يقول تلقلين هداد عمل فلي ويدو وما أنت ألا أتكبقا ويدو من بطى به عمله ولم يسرع به نسبه ninka markaa camalkiisu uu qayrkii ka reebo ee camal fali waaya nasabka iyo cidduu ka dhashay waxba u tari mayso nasabnimo meel haddii lagu gaadhayo abujahal iyo abulahab baa ku badbaadi lahaa nebiga adeeradii oo halkay galeen iyo gaalnimo intay ku baxeen ahlu naar ah marka waxa lagu yacni badbaado ee wax lagu helaa waa bitaqwa allah idan rasuulku sala allahu calayhi wasalam xigtadiisii u dhoweyd dacwaddii iyo khayrkii waa gaadhsiiyey waxaa kaloo la amray inuu garabkiisa muuminiinta u dabciyo wakhfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin ruuxa daaciga ah qof hayin oo layin oo dabacsan oon kakanayn oon qallaf iyo adayg lahayn waa inuu noqdo daacigu nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi garabkaaga u dabci u liilanow u dabacsanow cidda ku raacday amarkaa wuu fuliyey hayin layin buu nebigu ahaa sala allahu calayh wasalam oo ku yar iyo ku weyn iyo rag iyo dumar iyo madax iyo mijo axad walba dadka waa xurmayn jira oo waa xaq siin jiray oo qof walba maqaamkiis iyo meesha uu mudan yahay ayuu kula mucaamaloon jiray sidaa darteed baa alla u yihi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik nebi muxamedow raxmad rabbigaa xaggiisa ka ahaatay sababteeda ayaa dadka ugu dabacsanaatay ilaahay baa raxiim kaa dhigay haddaad qallafsanaan lahayd ood kakanaan lahayd dadku waa kaa dareeri lahaayeen oo cidina kugumay soo hirateen oo kuguma soo hagaagteen marka nebigu sala allahu calayhi wasalam raxiim buu ahaa bilmu'miniina ra'uufu raxiim wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka qofka daaciga ah ee dhaxalkii nebi moxamed xambaarsan ee caalimka ah ee ummadda ugu baaqaya xaqa dabeecaddiisa dadka diinta waa inaanu kaga didin haddii laguguba soo hagaagi waayo oo halkaa marag ka soo baxdo yacni weji xidhxidhan iyo cabuus iyo cadho iyo qofku markuu ku arko isiraatolo maxaa ku dhacay sheekhay dee waxa weeyaan waa waa dabeecad xumo aan fiicnayn qofku yacni furfuraanta iyo dabacsanaanta iyo dhoolla caddaynta iyo kelmadda wanaagsan waa akhlaaqdii nebiga sala allahu calayhi wasalam alkalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani iyadaa sadaqa ah oo dadka dee macruufkaaga iyo xoolahaagu wada gaadhi maayaan laakiin hadalkaaga wanaagsan iyo dabeecaddaada wanaagsani dadka way deeqasaa markaa dacwadaad xambaarsan tahay si loogu soo hirto oon lagaaga didin oo waxaad sida dadka aad u siin karto dabeecaddeeda lahaw dabacsanaanteeda lahaw yacnii furfuraanteeda iyo waxa weeyaan infitaaxeeda waa inaad lahaato oo qofku uu noqdo qof lagu soo hiran karo cid walba ay ku soo dhiiran karto wax walba laguu bandhigan karo dadku waa kala duwan yihin qofna kuba soo hagaagi mayse qofna waxaa laga yaabaa cid walba inay kusoo dhiiratoy wax walba ay u bandhigan karto waa sida loo kala raxmad iyo dabac badan yahi markaa qofba qofku ka naxariis badan yahay ee uu ka dabacsan yahay ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam sifaadkiisa uga dhow yahay waana nicmo ilaahay cidda uu doono u siiyo oo siduu ilaahay arsaaqda u qaybiyey ayuu dee akhlaaqda iyo dhaqankana u qaybiyaa fain casawka faqul inii barii'u mima tacmaluun watwakl clى alcasiizi alraxiim aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi saajidiin inahu huwa samiicu lcaliim ilaahay waxau ihi hadday ku caasiyaan oo ku maqli waayaan waxaad tidhaa anu wixiina beri baan ka ahay ilaaha awoodda badan ee raxiimka ana tala saaro arrinkaaga u dhiibo alladii yaraaka xiina taquumu allaha ku arkaya xilligaad salaadda u kacayso waa marka uu keligii tukanaayo ama salaatuleylka uu kacaayo waa xaalat linfiraad wa taqalubaka fi saajidiinana waa maca aljamaaca marka uu dadka la tukanaayo oo fiidna waa bimacnaa maca assaajidiinana waa bimacna salaa oo salaadii ayaa waxaa lagu magacaabay biahami arkaaniha arkaantay salaadu ka kooban tahay kuwii ugu mudnaa ayaa loogu magac daray oo waxaana loo jeedaa salaadii oo dhan oo min idlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli tasmiyatu shayi biahami maa fiihina waa asluubun carabiyun fasiix marka waxaa looga jeedaa waa marka aad gadgadoomayso maca saajidiin macnaha aad dadkii la tukanayso jamaacatan jamacaad kula tukanayso dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay cidda hoyga wey ay ku soo degaan shayaadiintu oo alla waxa uu tilmaamay cidday ku soo degaan inay yihiin calaa kulli afaakin asiib marka dadka faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha iyo kuwa qeybka sheegta ee shayaadiinta la shaqaysta ilaahay waxa uu ku tilmaamay afaak ahiim waa been badanayaal dembi badanayaal ah yulquuna samca wa aktaruhum kaadibuun way u dheg raaricinayaan shayaadiinta oo shayaadiini dhegtooda waxay ku soo tuurayaan ayay dhegaysanayaan dadkana ay u sheegayaan bedidooduna waa beenaalayaal waxaa asluubka carabiga ka mid a qur-aankana ku soo arooray in qilada loo adeegsado bimacna alcadam fa qaliilan maa yu'minuun ayaa gaalada lagu sifeeyey iyadoo loo jeedo ay laa yu'minuuna aslan marka qiladu waxay ku soo aroortaa bimacna alcadam waxaan jirinba ayaa yaraan lagu tilmaamaa sidoo kale kasradana waxaa lagu tilmaamaa axyaanan bimacna alkulli oo dhammaan iyadoo loo jeedaa akar laga cabiraa marka macnuhu waxa uu noqon karaa wa aktaruhum kaadibuuna ay kulluhum kaadibuun oo faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha iyo shayaadiin iyo waxay ku shaqaystaanba waa beenaalayaal oo runba ma leh waxa kaloo lagu fasiray meye waxaa loo jeedaa dee kahanadu marka ay shayaadiintu iyo kuwaa wax dhegadhegaynaya midh xaqa markay u sheegaan boqol beenood bay ku badhxayaan markaa kahanada iyo saxaradu awliyadood iyo kuway xigtada yihiina ay isku shushubtaan markay wixii u sheegaan boqolka beenood lagu badhxay waxa suurowda mararka qaarkood midh xaqa ama runa inay ugu hagaagto axyaana marka maadaama mararka qaarkood ay yacnii wixii xaqa waafiqi karaan ayaa loo yidhi wa aktaruhum kaadibuun markaana waa muwaafaqa une maaha inay qeyb iyo wax maqan ay og yihiin marka ama kulli ha la yidhaahda ama akar ha la yidhaahdee waxaa loo jeedaa uun shayaadiinta iyo kuway isku shaqaystaan waa beenaalayaal waxa weeyaan afaak ahiima lagu tilmaamay washucaraau yatabicuhum algaawuuna alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun ila aladiina aamanuu dadka gabya waa la qaybiyey oo qaar waxaa lagu tilmaamay kuwa tog walba dhex tallaabsanaya oo ku wareeraya kuwa hallaabayna ay raacayaan waxay doonaanna afkooda ka odhanaya waxay sameeyeen iyo waxaanay samaynba kuwaa waxaa looga jeedaa waa kuwa ka gabya wax walba ee wax walba gala shar iyo khayrba oo waxaa looga jeedaa togankii biyaha looma jeedo ee waxaa loo jeedaa awdiyatul kalaam waa noocyadii iyo funuuntii hadalka oo fii kulli waadin ay fii kulli fannin min funuuni alkalaami wa anwaacihi daman wa madxan yacnii nooc kastoo anwaacda hadalka ka mid ah ayay dhex dabaalanayaan oy dhex gelayaan oo togagga waxaa looga jeedaa anwaacu lkalaami wa funuunu lkalaam waa noocyadii iyo fanniyadii hadalka ee kala duwanaa macnuhuna waxa uu yahay markay wax caayayaan iyo markay wax ammaanayaan iyo marka ay waxyaabo kale ka gabyayaanba hadalkooda uma meel dayaan way ku talax tegayaan oo qofka waxa weeyaan hadday ammaanayaanna xadkay ka saarayaan hadday caayayaanna xadkay ka saarayaan mararka qaarkood shaacirku waxaanu samayn kuna sifaysnayn ayuu naftiisa ku ammaanaya ama dad baa laga yaabaa inuu ku ammaano wax khayaali oon jirinba waana dhaqan lagu yaqaano dee in badanoo shucarada ka mid ah laakiin waxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat ilaa nebiguba rag shucaro ah oo saxaabo qiimo badan waxa weeyaan cabdillahi ibnu rawaaxa iyo xasaan ibnu haabit rag cajiiba ayaa jira oo saxaabo ah oo waxa weeyaan dacwadda iyo diinta ku difaaci jiray gebaygooda marka kuwa waa laga soo reebay oo alla waxau ihi kuwa mu'miniinta ee camalka wanaagsan sameeyey mooyaane oo kuwa dee afkooda iyo adinkooduna waa iswaafaqsan yihin mana xadgudbaan mana talax tagaane shay walba sidiisunbay u sifeeyaan oo wax quluw iyo talaxta kuma dhacaan kuwaasoo wadakaruu llaha kaiira waintasaruu min bacdi maa dulimuu kuwaasoo ilaahayna in fara badan xusay gargaarna helay intii la dulmiyey dabadeed oo dee markii kuwa shucarada ah ay afka iyo shicirkaba ku dulmiyeen iyaga iyo diinta iyo dacwaddaba dee u jawaab celiyey ee ka argoostay ee dacwadda iyo diintaba gebigooda ku difaacay waayo dee faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum qofku intuu ku gaadhsiiyadda waa ka goosan kartaa laa yuxibu llahu ljahra bisuui min alqowli ila man dulim markaa qofku dee marka lagu soo xadgudbo inuu iska dhiciyo waa wax loo baneeyey ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey goodi loo goodiyayo dalamada oo wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun alla ilaahay way ogaan doonaan kuwa dulmiga falay halka ay u noqonayaan iyo cidhibta dambey la kulmayaan waa ogaan doonaan goran maanta ahayn abaalkoodana waa heli doonaan weeyi allah waxa u yihi awfulka ila walaa takuunuu min almukhsiriin nebi shucayb isaga oo amraya qoomkiisii sida rabbi inoogaga warramee uu ka xikaayooday waxa uu ku yidhi awfuu oofiya alkayla miisidii oofiya oo walaa takuunuu ha ka mid ahaanina min almukhsiriina kuwa miisaanka nuqsaamiya ha ka mid noqonina wasinuu ku miisaama bilqistaasi miisaankii almustaqiimi ee toosnaa yacni galaan waafiyoon waxba ka dhinnayn iyo miisaan waafiyoon waxba ka dhinnayn dadka ugu miisa oo ugu miisaama oo xaqooda waxba ha ka dhimina walaa tabkhasu nnaasa dadkana ha ka nuqsaaminina ashyaaahum shayadooda iyo waxyaabahooda ay laa tanqusuuhum min xaqihim shay-an xuquuqda ay leeyihiin waxba ha ka nuqsaaminin oo ha ka dhimina walaa tacthaw ana fasaadinina fil ardi arlada dhexdeeda mufsidiina xaala atinkuwa wax fasahaadinaya wattaquu ka cabsada alladii allihii khalaqakum idin abuuray idinka iyo waljibillata makhluuqaadkii alwaliina ee hore idinka iyo kuwii horeba allaha idin abuuray ka baqa qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa anta adigu waxaad ahaatay un shucaybow min almusaxariina kuwa la sixruun baad ka mid tahay wamaa anta adigu maad ahaanin ilaa basharun qof mooyaane bani aadama kaasoo midlunaa annakana la mida wain nadunnuka waxaananu kuu malaynaynaa la min alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah ee fa asqid ku soo rid calaynaa korkayaga ku soo rid kisafan qaybo oo min asamaa'i samada ka mid a in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddii aad ka mid tahay qaala waxa uu ku yidhi rabbii rabbiga ayaa aclamu ogaal badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen shucayb fa akhadahum dabeed waxa qabtay cadaabu yowmi dulla daruurta yoomkeeda cadaabkeedii baa ku dhacay waxa uu odhanayaa jamalku waxa weeyaan futuuxaat lilaahiyah udiifa ila alyowmi laa ilayha cadaabka yoomkaa loo tiiriye daruurta looma tiirin ishaaratan ilaa ana cadaaba dalika alyowm lam yakun qaasiran calayha waxaa la tilmaamayaa cadaabka maalintaa helay daruurtaa inaanu ku koobnayn bal xalla bihim fiihi cadaabun aakhar gayra aladii nasala minha bal waxa ku soo degay cadaab kale oo kaa daruurta aan ahayn marka sidaasaa yoomka loogu tiiriye oo daruurta loogu tiirin waaye wuxuu markaa jalaalaynkuna tilmaamayaa oo odhanayaa jalaaludiin almaxalli waxau odhanayaa hiya saxaabatun adallathum bacda xarin shadiidin asaabahum fa amtarat calayhim naaran faxtaraquu waxay ahayd daruur hadhaysay kulayl badan oo helay dabadeed dabadeed waxa weeyaan naar ayay daruurtii ku da'day oo kulligood waa wada gubteen oo culimmadu waxay yidhaahdeen markii hore waxaa lagu imtixaamay kulayl dhul iyo cirbi markay xamili waayeen ee baradoodii iyo guryahoodii ay ka soo dareereenee meelna ay fadhiisan waayeen ayaa daruur weyn oo soo kacday ayaa soo hadhay soo qabowday qabow yacni qabow badanna leh markaasay intay isu wada dhawaaqeen yidhaahdeen waa daruure ka soo kacoo daruurtan hadhsada mar alla markay daruurta hoosteedii ku soo dhammaadeen een waxba ka dhinnayn ayaa cadaab iyo naar daruurtii ay ku da'day oo halkaa ay ku baaba'een alla waxau ihi markaa fa akhadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dulla daruurtaa maalinteeda cadaabkii helaa qabtay cadaabkii maalinkaas ayaa qabtay innahu cadaabkaasi kaana waxau ahaaday cadaaba yowm maalin cadaabkii ayaa u ahaaday maalinkaasoo cadiimin weyn inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayatan calaamad lagu cibro qaato wamaa kaana maahan aktaruhum badidoodu muuminiina kuwa rumaynaya wa ina rabbaka rabbiga lahuwa rabbiga alcasiizu allaha qaalibka a weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wa inahu ay wa ina alqur'aana qur'aanku latanziilu rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodu soo dejintiisii weeyi nasala waxaa la soo degay bihi qur'aanka alruuxu alamiinu ruuxdii la aaminay waa jibriile calaa qalbika qalbigaaga ayaanu kula soo degay nebi muxamedow litakuuna si aad u ahaato min almundiriina kuwa dadka u diga si aad uga mid ahaato bilisaanin baanu kula soo degay qur'aanka af ama luqo luqadaasoo carabiyin carabi ah luqadaa carabiga ah oo mubiinin cad oon caad saarayn wa innahu ay wa ina dikra alqur'aani qur'aanka xuskiisa iyo sheegidda lasii sheegay la fii zuburi alawaliina ambiyadii hore kutubahoodiibuu ku sugnaa oo hore loogu sii sheegay sida towraad iyo injiil awalam yakun miyaan u ahaanin lahum iyaga gaaladan ree makaad aayatan calaamo ay ku cibro qaataan miyaanay u ahaanin an yaclamahu inay qur-aankii ogaadaan oy gartaan culamaau bani israa'iila reer banu israa'iil culimadoodii culimadii reer banu israa'iil kuwoodii wanaagsanaa inay qur-aanka ka garaabaan oy gartaan miyaanay ugu fillayn calaamo ay ku cibro qaataan oo qurayshi ay kuwaantooday wax ku qaadato walow nasalnaahu qur-aanka haddaanu ku soo dejin laayin calaa bacdi alacjamiina kuwa cajamta a barhkood dushooda haddaan ku soo dejin lahayn oo faqara'ahu cajamtaasi qur'aanka ay ku akhriyi lahaayeen calayhim korkooda maa kaanuu may ahaadeen bihi ay bilqur'aani qur'aankaas mu'miniina kuwa rumeeya qur'aankay cajamtu ku akhriyayaan qiraa'ada iyo qur'aankaa toona may rumeeyeen kadalik sidaa ay u beeniyeen ay midla dalika takdiib marka ishaarada iyo damiirka dambaba waa takdiibka laga fahmaya maa kaanuu bihi mu'miniina ayaa loo celinayaa sida raajixa ah marka kadalik beenintaa ay beenin lahaayeen qur'aanka haddii cajami ku akhrido beenintaa oo kale ayaa salaknaahu ay salaknaa hada takdiib beenintaas waxaanu gelinnay fii quluubi almujrimiina xumafalayaasha qalbigooda ayaanu gelinnay oo sidaasay u beeniyeen oo u rumayn waayeen laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi ay bilqur'aani qur'aanka rumayn maayaan xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii cadaabkii alaliima ay ilmu'lima waxanuujinayey oo fayaatiyahum dabeed cadaabku u yimaado baktatan si kadisa ugu yimaado walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn oo aanay ogeyn oo fayaquuluu dabeed ay u idhaahdaan hal naxnu annaku ma ahaanay mundaruuna kuwa loo kaadinayo in yar dib mana loogu dhigayaa afa bicadaabinaa ma cadaabkayaga ayay yastacjiluuna degdegsanayaan afara'ayta bal ka waran nebi moxamedow in matacnaahum haddaannu u raaxayno siniina sannada badan suma jaa'ahum dabeed uu yimaado maa cadaabkii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loogu goodiyaa maa akhnaa muxuu u tarayaa waa istifhaam ama maa akhnaa waxba uma tarin canhum iyaga xaggooda waxba ugama tarin maa kii kaanuu ay ahaayeen yumatacuuna kuwa loogu raaxeeyo wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qarya magaalo macnaha ehelkeed maanaan halaagin ilaa lahaa xaal uu qaryadaa u sugan yahay mooyaane mundiruuna kuwa u diga oo rusul loo diray ah maxaana digayaashaa loogu dirayaa dikraa liajli dikraa waanin lagu waaninaya darteed wamaa kunnaa manaanaan ahaanin daalimiina kuwa dulmiyaya haddaannu halaagna digniinta dabadeed wamaa tanasalat lama soo degin bihi qur'aanka iyo waxyiga ashayaatiinu shayaatiintu wamaa yenbagii umana habboona la soo degistaasi lahum iyaga wamaa yastatiicuuna mana karayaan waayo innahum iyagu shayaatiintu can isamci ay can samaaci maa yuuxaa bihi lilambiyaa waxa ambiyada loo waxyoonaya maqalkiis iyo dhagaysigiisa la macsuuluuna kuwa laga dheereeyey weeyaan oon u dhoweyn oon agtoodaba soo mari karayn falaa tadcuu ha caabudi nebi moxamedow maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud macbuudkaas oo aakhare kale oo fatakuuna dabeed ad ahaato dee haddaad ilaahay cid kale la caabudo min almucadabiina kuwa la cadaabay aad ka mid noqoto wa andir u dig nebi moxamedow cashiirataka xigtadaada al aqrabiina kuugu dhow wakhfid u raariciyo u dabci janaaxaka garabkaagana liman axadka itabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a fain casawka hadday ku caasiyaan faqul waxaad tidhaahdaa innii anigu bari'un beri baan ka ahay mimaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan maada masariye haddii laga dhigana min camalikum mowsuul haddii laga dhigana min aladii tacmaluunahu caa'idkana u soo qadar watawakal tala saaro cala alcasiizi allaha qaalibkaa korkiisa allihii alraxiimi addoommadiisa u naxariisanayey alladii allahaasoo yaraaka ku arkaya xiina taquumu xilligaad cibaadada adoo keligaa u kacayso iyo wa taqallubaka gadgadoonkaagaba arkaya fi saajidiina maca asaajidiina ay maca almusalliina kuwa tukanaya aad la gedgadoomayso raakican saajidan qaa'iman adoo rukuucaya sujuudaya kacaya fadhiisanaya gedgadoonku waa xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqii salaada innahu alleh huwa alle assamiicu allah maqalka badan weeyi alcaliimu ee cilmiga iyo ogaalka badan hal unabi'kum maydinka warramaa calaa man axadka tanazalu ay ku soo degto korkiisa ashayaatiinu shayaatiintu tanazalu waxay ku soo degtaa calaa kulli affaakin been badane dhammaantii korkiisay ku soo degtaa been badanahaasoo ahiimin dembi badana ah yulquuna way ridayaan beenaalayaasha dembiilayaasha ihi assamca maqalka ay ila shayaadiini macnaha shayaadiinta xaggooday u ridayaan oo shayaadiin bay u dheg raaricinayaan oo wax u sheegaysa waa faaliyayaashii iyo sixiroolayaashii shayaadiinta la shaqaysanayey wa aktaruhum badidooduna kaadibuuna kuwa been sheegaya weeyi washucaraa'u kuwii shucarada ahaa ee gebyayey yatabicuhum waxaa raacaya alghaawuuna kuwa lumay ee hallaabay ayaa raacaya oo waa dadka xumaantay ka gabyayaan kaga dayanaya ee ku raacaya ama ka soo xiganaya alam tara miyaanad arag nebi allow ama aanad ogayn annahum iyagu kuwaa shucaradiihi fii kulli waadin inay tog kasta ay fii kulli fannin min funuuni ilkalaam nooc kastoo anwaacda hadalka ka mida dhexdiisa yahiimuuna inay ku dhex wareerayaan macnaha wax walba inay ka gabyayaan oo bad kasta ay gelayaan oo shar iyo khayr midna aanay ka dhowrsanayn miyaanad arkayn iyo wa annahum iyagu yaquuluuna inay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynayn ila aladiina kuwii mooyaane gabayaa kasta ma aha waa kuwooda xunxun kuwa laakiin wanaagsani sidaa maahay waa ka duwan yihiin ila aladiina kuwii mooyaanuun iyagu sidaa ahayn aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey oo wadakaruu llaha ilaahayna xusay kaiiran ay dikran kaiiraa xus fara badan oo wantasaruu gargaarsaday ama guushii iyo gargaarkii helay min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeed waseyaclamu waa ogaan doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay aya munqalabin noqodkeebay yanqalibuuna noqonayaan way ogaan doonaan